askari ka tirsanaa ciidamada taraafikada oo dil ugu geystay magaalada muqdisho caasimada dalka wiil bajaajil ah ayaa gacanta lagu soo dhigay taasi oo sababtay dilkiisa in ay bajaajlada ay dhigaan banaanbaxyo rabshado wata waxaana lagu raadjoogaa dadkii isgoyska afarta jardiino ka dhigay banaanbaxa ay ku burburiyeen hanti dadweyne sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed gaashaanle cabdifataax aadan xasan galabta uu dil ka dhacay isgoyska afarta jardiin dilkaasoo uu geystay eedaysano ka tirsan ciidanka nabadgelyada wadooyinka gaar ahaan traafico eedaysanahaas waxaa gacanta ku haya ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuuna ku xiran yahay hogaanka baarista dembiyada waxaana ku socota baaristii waxaana si degdega loo horgeyn doonaa cadaaladda marxuumkana waxaa la marsiiyey broseskiisa insha allah waxaa la waafaji doonaa cadaaladda sidoo kale bulshada soomaaliyed waxaan ku wargelinayaa shaksi kasta ee ah muwaadin soomaaliyeed dembiga uu geysto inuu asaga mas-uul ka yahay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed askari kasta oo booliiska soomaaliyeed ka tirsan waxaa la soo baray habraaca loo maro muwaadinka tallaabo kastoo la qaadayo taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed uma dirin askariga inuu dhibaateeyo shacabka wuxuu u diray inuu shacabka ammaankiisa sugo kana ilaaliyo cid kasta oo ku xadgudbaysa xuquuqda aasaasiga ee muwaadinka soomaaliyeed taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed sidoo kale shaksi kasta waxaan u caddaynaynaa dhammaan shacabka ku nool caasimadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in muwaadin kasta dembiga uu geysta hadduu yahay askari nooc kasta uu yahay ciidamada qalabka sida ka mid ah ama shacab cid kasta dembiga ay geysato ayada ay mas-uul ka tahay aysan ahayn hadduu booliiska soomaaliyeed ka tirsan yahay dembiga booliiska soomaaliyeed geystay ee muwaadinkaas eedda geystayna la horgeyn doono maxkamadda wuxuu cadaaladda ka helan xaq uu leeyahay sidoo kale taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu ku raad joogaa eedaysanayaal maantay kusoo dhex dhuuntay goobta uu dilka ka dhacay xilliga ay saxmadda socotay kuwa oo si bareera u burburiyey gaari uu lahaa taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ah hanti dadweyne taa oo si bareer ah ay u burburiyeen kadibna ay dab u qabadsiiyeen waxaa magaalada muqdisho kusoo noqnoqda dilalka bajaajta taasi oo ay sababto in ay inta badan marar badanba ay dhigeen banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan ciidamada taraafikada iyo kuwa booliiskaba bajaajleyda ku nool magaalada muqdisho